bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennima idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya ayaa saxiixday baaqa caalamiga ee xakamaynta hubka qaraxa lagu isticmaalo goobaha dadweynuhu ay joogaan alla u naxariistay garaad saleebaan garaad maxamuud ayaa ku geeriyooday garowe iyo guddiga aaska garaadka oo war soo saaray qiimaha la kalisiista xoolaha nool ayaa sarakaaxa uu ku yimid suuqyada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan walaha ammaanka ee qaramada mido ayaa sii kordhiyay cunaqabataynta hubka ay saareen ee soomaaliya dowladda dalka kanada ayaa ka dhawaajisay inay dalkeeda ay ka musaafirin doonto boqolaal dhallinyaro soomaaliya akhbaaraadka dibaddana hay-adda i c r c ayaa sheegtay in gargaarkii ugu horreeyey la gaarsiiyey ismaamulka tigraay ee waqooyiga dalkaasi etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaa waa qodobadaynu wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa saxiixday baaqa caalamiga ee xakamaynta hubka qarxa in lagu isticmaalo goobaha dadweynuhu ay joogaan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane abshir cumar huruuse ayaa saxiixay baaqa caalamiga xakamaynta hubka goobaha lagu isticmaalo xiliyada dagaalka baaqar ee ah kii ugu horreeyay noociisa kale heer caalami ah loogu looga golleeyahay in lagu ilaaliyo dadka rayidka xiliyada colaadaha dhibaatooyinka badani ay kasoo gaaraan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda soomaaliya abshir cumar huruuse ayaa khudbadda faahfaahina mowqifka soomaaliya ilaalinta hubka dadka rayidka ah ka jeediyey shirka waxaanu shir ka dhacay dalkaasi kaahira waxaana ku eedeeyey waxaanu caddeeyey wasiirka in dowladda soomaaliya ay muhiimada koowaad ay siinayso dadkeeda xiliyada adag ee dagaalka lagu jiro wasiirka ayaa tusaale usoo qaatay sharciyada caalamiga xiliyada dagaalka ka hore soomaaliya ay leed xeerka birimageydada ay ahaa in la ilaaliyo dadka nugul islamarkaana kuwa rayidkaha dagaalka aan ku jirin isagoo caddeeyey in kooxaha in xagjirka ay ku tuumeen in sharci kaste dalka matalaada iyagu aanay ilaalinaynin wasiir cumar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirku ka sheegay in sharcigan caalamiga ah uusan qabanayn kooxaha iyagoo kasoo horjeeda dowladda keliya balse sidoo kale uu qabanayo ciidamada dowladda ee weliba saaxiibada ajanabiga ah nabadilaalinta ee tababarka u jooga soomaaliya xilliyada qaar ay magaalooyinka dhexdoodu ay dabridka ku sameeyaan soomaaliya ayaa sideed waddan oo afrikaan ah ayaa sanadii labada kun sagaaliyo tobanka saxeixay baaqan oo kale laakiin qaaradda baaqan oo kale laakiin qaaradda afrika ayaa inta badan aanay saxiixeen baaqyadii sidan oo kale ah allah u naxariistay garaad saleebaan garaad maxamuud ayaa ku geeriyooday garowe iyadoo guddiga aaska garaadkana ay war soo saareen sida garow warbixintan uu noogu soo diray waryaheena maxamed xuseen dheere inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaa xalay magaalada garowe ku geeriyooday garaad salaamaan garaad maxamed garaad maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada garowe ee caasimada puntland garaad salaamaan garaad maxamed garaad maxamuud ayaa markii ugu horreysay lagu caanaanshubay waxaana muddo ku dhow sannadood uu kasoo shaqaynayay maslaxadda dadka iyo deegaanka guddiga qabanqaabada aaska oo la hadlay warbaahinta ayaa iclaamiyey wakhtiga aaska iyo meesha lagu aasi doono garaadka allaha u naxariista baanu leenahay dhammaan intay maqlaysa iyo inta joogtana waxaan leeyahay halla cafiyo garaadka hala soo cafiyo maanta duco iyo cafis buu inooga baahan yahay isagaana ka dardaarmay garaadku oo yidhi halaygu aaso meesha la yihahda magaalada sarmaayo sarmaayo way fog tahay in badanaa garaadku halkan deegaan buu ahaa shan iyo tobanka sano u dambeeyeyba wuxuu deganaa garowu deganaa in badanna waa xanuunsanayay garaadku marka maadaama la caleema saaray kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadiiba la caleema saaray afartan sannadood buu shaqaynayey marka nin afartan sannadood shaqaynayey oo soomaali u shaqaynayey oo deegaanka shaqaynayey kolley wax badan waa la kala tirsan karaa taa la soo cafiyo insha allahu tacaala wuxuu ka dhacayaa waxaa lagu tukanayaa stadiumka kubadda cagta garowe baa lagu sii tukanayaa sideedda subaxnimo haddii alla ka dhigo halkaas ayaanu kusii markaa loogu ay ugu dhammaato aynu kusii tukanno ayaa intaa dadkii wixii raaci kara iyo isimada iyo alla aadaya magaalada sarmaayo haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala
si gaara iyo si guudba waynu isaga tacsiyadaynaynaa garaadka dhimashadiisa marka ugu horeysa ilaahay waxaynu garaadka uga baryanaa inuu ilaahay janna fardowso geeyo su-aashana ilaahay u fududeeyo sakaraadkii waa dhaafi kitaabkiisana ilaahay midigsa ka siiyo waxaannu isugu nimi oo aanu rabnaa inaannu la wadaagno bulsho weynta soomaaliyeed waxaa dhintay shakhsi muhiima oo islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba muhiim ku ahaa waxaanu u qunnay oo inta yadatani isu taagnay maadaama aanu meesha joognay xalaytana garaad ku dhintay qabanqaabadii aaska garaadka oo aanu dareemayno in meelo fara badan laga imaanayo dad fara badanna ay imaanayaan goobtu waa sarmaanyo oo garaad maxamed oo aabbihiisii ku aasan yahay iyo awoowayaashii isaguna uu ka dardaarmay dardaarankaasana muhiima oo kelifay wakhtiguna waa isniinta oo bisha koob iyo labaatankeeda aanu mari inay ku beegan tahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ha joogtee garaadka aaskiisa iyo xabaasha intaba way imaan karaan waxaanu rajaynaynaa qof walba inuu ka qayb qaato wixii wanaag iyo duco iyo haddii eebaydankeedaliya uu xaq u leeyahay laysku saamaxo halkaas markaas inay tacsida qaybteeda hore ka dhacdo qaybta labaad waxaan isla garannay in la raaco aaska oo sarmaayo loo raaco sarmaayo la tago lagu soo duceeyo lagu soo tukado halkaana oo maaragtay qabrigii lagu soo aaso garaadku maadaabuu dad fara badan garaad u ahaa oo oday u ahaa oo meelo badan looga imanayo siyaasadaha maamulada iyo waxaasina ay isdiidan yihiin in dadka uu u wada yahay garaadka u ahaa allaha u naxariistee inay ka soo qaybgalaan si nabadgelya uga soo qaybgalaan oo aan siyaasadaysnayn aaskaasina waxa weye ixtiraam iyo xaqdhowr buu inaga mudan yahay siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed meeshay doonaanba ha ka yimaadaana waxaa la doonayaa aaskaas in lagu muxuu ahaaye lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysa ee goobtaa joogta waan taas waannu ka codsanannaa siyaasiyiinta imaan doonta haddii ilaaha idmo maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in doorashooyinka qofka iyo cod ah laga diiwaangeliyey qeybo ka mid ah deegaanada puntland madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in maamulada qaarkood ee iyagu ka tirsana dowladda dhexe ee soomaaliya ay bilaabeen xulashada golaha deegaanada islamarkaana puntland ay bilaabi doonto maamuladeeda dhammaan deegaanada hoos yimaada in laga qabto doorashooyin qof iyo cod ah taasoo horseed u noqonaysa in soomaaliya ay cagta saartay doorashooyinkii qof iyo cod ahaa madaxweynaha maamulka puntland oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yidhi
waxaa intaas ka sii daran oad og tihiin markii la dhoo degmaa golada degaan loo qaybinaya shiddada dhici jirta adanamud baa u badan tihiin oo dhowr jeer baa wasaaradda arrimaha gudaha intay ku saaxirtay bisi wey waa qaybsan weyde raagacyo sidii loo lahaa tiradii loogu talagalay waa la beri sidii loo lahaa reerha la qanciyo hadda saddexdaa degmo doorashada ka dhacday qof qof qarsaday male reere ama rahaan jiray baa helay kuwa wax badan lahaan jiray waa ka go-een haddana wax murana kama dhicin maxaa yeelay xalaal barqaa la qashaabaalay sooma ama waayeel hortiisaa biyo loogu barxaa dood ma qabi kara maxaa yeelay awoodoodii iyo doorashadoodii iyo waktigii geliyeen saasay ku socdaatay natiijadaas quruxda badan markay puntland ku taglaasatay dabcan caalamku waa soo dhaweeyey waxaa ku faraxsanahay geeduhu siday isugu dhow yihiin bay socoqaan baa yidhi galmudug waxay hadda maraysaa inay guddigii doorashada samaysay xeerkii inay samaysatay koonfur galbeed golaheeda wasiirada hadda waxay mariyeen xeerkii doorashada dabayshaas puntland wixii ay bilowdo waa socon jireen soomaaliduna dhaqan bay u tahay waxay ku suntanaan doontaa shalay hooyada federaalkii ahaayeen middan hadday hirgeyso laga qaataan hooyada iyo aabbaha puntland isku darsan doonta waxaan rabaa oo aniga muhiimadeyda gaarka ay tahay waxa aan ka shaqaynayno waa waa waa waa kor u qaadidda kaabaha siyaasadeed oo qodobka doorashooyinku ay puntland qabyo ka ahayd oo u baahan in la qabyatiro qofka soo baxaya muhiima sida la sheegay saddex dhig baa lagu tartamay urka gaa kaa hal dhig lagu guulaystay labana ururadii kale daa ku guulaystay waanu ku faraxsannaa waanu ku qanacsanaa laakiin cayaar waa geli damo degmooyinku badnaa waa dhimayin kaa waxaan rajaynaynaa degmooyin badan oo weliba kuwa gudubka inay aada kugu guulaysan karto qodobkaas waa qodob runtii si gaara muhiim u ahaa safarkayga qayb ka ahaa maxaa yeelay dadka dibadaha jira ayaa garanaya nidaamka iyo kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xisbiyadu macnaha ay leeyihin waayo waddanka waxaa ku nooshihiin nidaam doorasho ka dhacdo oo lagu kala wareego marka dadkeena gudaha ku jira waxaan rabaa qayb inaad ka qaadataan
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sii kordhiyay cunaqabataynta hubka ee saaran ee soomaaliya fadhi ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay kaga hadleen xaaladda guud ahaan dalka soomaaliya islamarkaana cunaqabatayntii saarneyd ee hubka soomaaliya oo kulankan ay kasoo qeybgaleen wadamada sida joogtada ah uga warhaya xaaladaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in muddo kororsiga loo sameeyey cunaqabatayntii hubka ee saarneyd ee soomaaliya ay noqon doonto mid aan mid sharci ah islamarkaana wadamada ku xadgudba cunaqabatayntan la saaray hubka ee soomaaliya ay horey u saartay qaramada midoobey sharciga la qaadi doono waxaana sidoo kale golaha ammaanka xubnihiisa ay kulankan ay ku yeesheen magaalada new york ay sheegeen in hubsi sharci darraa kusoo galay gudaha dalka soomaaliya ayna wadamada qaarkood ku xadgudbeen cunaqabatayntii saarneyd ee hubka ee soomaaliya bishiiana kasoo gudubnay dowlada soomaaliya ayaa ka codsatay golaha ammaanka qaramadu in cunaqabataynta hubka ee saaran laga qaado si meesha looga saaro in lagu guuleysto dagaalka dagaalamayaasha al-shabaab lagula jiro dowladda dalka kanada ayaa sheegtay in boqolaal dhalinyaro soomaali ah ay kasoo tarxiili doonto wadankeeda qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi kanada ayaa lagu sheegay boqolaal soomaali ah shi sharci darra ee kuwo lagu qabtay gaangiistarnimo iyo kuwo darooga isticmaalayay ama ka ganacsanayaba ay xabsiyada dalkaasi ay ku jiraan loo soo musaafirin doono gudaha dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in boqolaalkan soomaaliya la geyn doono deegaanada ay ka kasoo kala jeedaan intooda badanna lagu wareejin doono dowlada dhexe dowlada dhexe ee soomaaliya islamarkaana iyadu u gudbin doontaa deegaanada ay maamulaan maamulada ka taliya gudaha dalka soomaaliya gaarahaan maamul goboleedyada war ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu qeexay in dadkan inta badan ay ku xirnaayeen muddo sanooyin ah qaarna bilooyin ah habsiyada ku yaala dalkaasi kanada islamarkaana shi sharci darra ay ku joogeen qaarkood taasoo keentay dowladda dalkaasi kanada inay go-aankan ay qaadato oo ah in dhalinyaro badan oo soomaaliya dib ugu soo celiso wadankoodii hooyo halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana hay-adda i c r c ayaa sheegtay in raashiinkii weliba gargaarkii ugu horreeyey la geeyey gudaha dalka etoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaasi kooxda t b l fta ay maamusho sarkaal u hadlay hay-adda i c r c da ayaa sheegay in gargaarkan uunu qeyb ka noqon doono gargaarkii ugu horreeyay tan ee markii dagaalada ay ka dhaceen waqooyiga dalkaasi etoobiya sarkaalka ayaa inta uu siri raacay in dadka intooda badan ay la soo derisay xaalad bani-aadanimo tii ugu xumayd tani markii dagaalada ay ka qarxeen waqooyiga dalkaasi etoobiya kuwa u dhexeeyey kooxda t b l f ta ciidanka militariga federaalka etoobiya heshiis lagu gaaray caasimadda dalka kenya nairobi oo qeexayay in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda t b l fta iyo sidoo kale in gargaarka degdeg a adeegyadii gobolkaasi u baahana dib loo fasaxo islamarkaana ciidanka iyagoo maleeshooyinka taageersana kooxda t b l fta ay ka mid noqdaan ciidanka federaalka etoobiya warka habeennimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel